barnaamijkan maaha barnaamij maanta ugu horraysa la sameeyey waa barnaamij lixdii sanne u dambaysay si toosa u socday ama xidhiidha hadafka laga leeyahayna waxa weeyaan dadka soomaaliyeed in la baro dhaqankoogii adiguba waad arkaysaa carruur yar baa meesha joogto oo calankii soomaaliya sidata qaarkood ay waddanka ku dhasheen qaarkoodna iyagoo yarar ay yimaadeen maadaama hawshaas aan rabno dadku inay isdhex galaan baan ugu talagalnay waxa wanaagsan ee dhaqanka ama soomaalinimada ka sheekaynaya ee maanta halkan aad ku soo bandhigteen haddaad ii tilmaanto maxaa ka mid ah halkan waxaa horta jooga soomaali museum qaybtaa dambe oo ah carwada soomaalidu ay leedahay waxaa yaalla fidhinkii fandhaalkii wixii dhaqanka loo lahaa guri soomaali lagu camiri jiray oo dhan ama cuntada lagu karsanayey agabkii noocu doona ha ahaado kabaddii awrkii la saarayey hooyooyin soomaaliyeed baa isku hawlo u dhisay xitaa gurigii aqal soomaaliga ah eaan dhaqanka u lahayn marka carruurtu aad ayay arrinkaa u soo dhoweeyeen soona jeclaadeen wayna soo dhoweeyeenoo waxay la yaaban yihin dhaqankeenna quruxda badan le siduu yahay waxaa kaloo ka mida dadka caddaanka oo waddankan inala degan dhaqankeenna ma yaqaanaan markaa waxay arkeen aqal soomaaliga iyo waxaan cuntada ku cuni jirnay iyo qalabkaan dhaqanka u lahayn xagga muusiga hiddaha iyo dhaqanka heellooyinka aad ayay u soo dhoweeyeen wayna jeclaadeen wax badan ayaana ka caawinaysaa isdhexgalka bulshooyinka marka laga yimaado inaad museum waxyaabihiis keliya aad soo bandhigteen waxyaabaha kale la taaban karo oo dadku ay ka heli kareen oo meeshan aad ku soo bandhigteen haddaad mid iyo laba kale iga sheegto waxyaalaha badan ee meesha yimidde saa arkayso kambaniyo badan ba ayaa yimidde meesha oo ku soo bandhigaya qalabka iibiyaan waxa ugu muhiimsanee meesha jooga waa mool of america oo raba dad badan inuu haayargareeyo ama shaqa uu siiyo fursad ayay u tahay markaa qofka shaqalaana haysto ee xafladda ka soo qayb gala
waa gartay waxaad carabka ku dhifatay in dadka aan soomaalida ahayn ay ka helayaan barnaamijka noocaan oo kale ah ama inay ka soo qayb galaan waxaan arkay dad fara badan oo caddaana ama dadka madoobe waddanka u dhashay oo iyaguna xafladda joogay ma idinkaa soo casuumo dhahdeen nagala soo qaybgala ma iyagaa yimid maxayse ka taraysaa isdhexgalka bulshada dhexdooda dadka caddaanka ee waddanka degan laba u kala kacaan dadka madaxda ah annagaa casuumno way noo yimid waxaana haddeer noo khudbadaysay u s emy senator emy kolobashar oo khudbad qiima laga jeedisay dadka kalena waa dadka neybarka ama jaarka ah waxayna jecel yihiin had iyo jeer dadka ameerikaanku inay bartaan dadkan dhaqankooga iyo waxyaalaha quruxda badan ee soo dhigayno waxaad u jeeddaa ilmo yaryaroo lix jiro kubad ciyaaraya oo ah carruur hibo ilaahay u siiya waxaan laga yaaba inay qaranka ameerika u tartamaan dadku waxay isweydiin karaan julaay ama bisha luuliyo hadda waxay maraysaa sagaal maalintii xorriyadda ama dabaaldegeediina wakhti horeo lasoo dhaafo ahaa maxaa ku soo beegay inaad sagaalka bisha aad u dabaaldegtaan xorriyaddii soomaalida oo dabcan xilli hore loo dabaaldegay mascadde waa su'aal aad u wanaagsan dad muslimaan nahay bisha ramadaan ayaa inaga soo dhex gashay oo aynu ku jirnay dadka badidiisu tobankii dambe ahayd cibaadaday ku soo jeedeen hooyooyinku waxay isku diyaarinayeen ciidaha iyo gurya hagaajinta iyo waxaas marka weeggii hore ayay ciiddu ahayd arbacadii marka waxaanu ka dhignay sabteedii marka waxaa udhaxaysa dhowr cisho ayaa u dhaxaysa marka halkaa wiig waxaanu sugayna duruufta kolba jirta waddankale waxaa jirta in dhoweyd waddanka waxaa ku soo badanaya dalka maraykanka hadalhaynta islaam nacaybka la yidhaahdo meelaha qaarna waxaa la sheegay inay cabsiyi jirto isu soo bax ballaaran oo intaa la eg inay soomaali isugu soo baxdo inuu dhibdhici karayo cabsidaas ma jirtay adinkuse maanka ma ku hayseen tabaabasho ma ka gasheen arrinta noocaasa horta annaga urur ahaan iyo soomaali ahaan cabsida maanaan qabin laakiin hadda wax walbana waxay u baahan in tabaabasho laga samaysto magaalada minneabolis sidaad mascadda ogtahay waxaa ka shaqeeya boliis soomaaliyeed ayaa ka shaqeeya qaarkood ay shariifka la shaqeeyaan boliiskeenna ayaa naga keensannay oo na ilaalinaya amnigeenna sugaya sidoo kale waxaa jooga boliiska kale maraykanka ee caddaankaa marka wax cabsiya oo jirta oon hadda aan taaban karayna ma jirto hawshana waxay u socotaa si aad u qurux badan bay u socotaa islaam nacaybkaad weydiisana waa wax ameerika ku soo kordhay muddooyinka ugu dambaysay laakiin meelahaasunbaa laga sheeg sheegaa waxaa aniga shakhsiyan itaabanaya ama igu cusur yadaynaya weli ma arag